الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
alxadiidu alkhaamis waalaauun xadiiska soddon iyo shaneeya can abi hurayra abi hurayra ayuu ka wariyey imaamu muslim radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa taxaasaduu ha isxasdinnina walaa tanaajashuu ha isfallisinina walaa tabaaqaduu ha isku caroonnina walaa tadaabaruu dabada ha isku jeedinnina walaa yabic yuusan gadanin bacdukum gebelkiin calaa bayci bacdin gobolka kale beeciisa wa kuunuu ahaada cibaadallaah yaa cibaadallaah addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda almuslimu qofka muslimkaa akhulmuslimi qofka kaleo muslimkaa waa walaalkiis laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu mana hoojiyo walaa yakdibuhu beenna uma sheego walaa yaxqiruhu mana liido attaqwa alla ka cabsigu haahuna waa halkan wa yushiiru nabigu wuxuu ishaarayey ilaa satrii laabtiisa alaaa miraarin saddex mar alaaa miraarin saddex mar bixasbi imri'in qofka waxaa ugu filan min ashari balaayo waxaa ugu filan an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkiis almuslima ee muslimka ah walaalkiisa muslimka inuu liido ayaa ugu filan kullu mri'in qof kastoo muslim ah calalmuslimi qofka kaloo muslimka ah xaraamun xaaraamay ka tahy xaaraan ayay ka tahay damuhu dhiiggiisaa ka xaaraana inuu daadiyo wa maaluhu maalkiisa inuu xaqdarra ku qaataa ka xaaraan ah wa cirduhu sharaftiisa inuu ku xadgudbaa ka xaaraana taqyiiri lmunkar munkarka suulintiisa martabooyinkiisa saddexa nabigu ka dhigay sala allahu calay wasalam martabada hore waxay ahayd gacanta in lagu suuliyo haddaadan taas awoodin istidaaco sharciyana waa inaad carabka ku suulido haddaadan carabka awoodin istidaaco sharciyana waa inaad qalbiga ka suulido qalbiga marka ka suulintiisa qof kastay waajib ku tahay qof ay ka dhacaya waajibkaasuna ma jiro qalbiga in lagu suuliyaa qof kasta waajibay ku tahay sababtoo ah qalbiga sulda kuma laha cid aan alla ahayn qalbigaaga cid sulda kulu ma jirto adiga maahane ilaahay baa xukuma qalbigaaga bes marka qalbiga inaad ka nibcaato oo aad jeclaato munkarkaanu inuu baaba'o oo haddaad fursad u hesho aad suulinayso qalbiga intaasna ka jeclaato qof loogu cudurdaara ma jiro saas darteeda uu yidhi xaafid ibnu rajab qofka qalbiga ka nicdida munkarkoo dhan iimaankiisa inuu tegay tuse iimaankiisa inuu dhaqaajiyey oo tegey masaladaas waa masalo waxaan rabaa kala inaan baraarujiyo wadaalika adcafu liimaan qalbi kusuulinta ah iimaanka ugu daciifsan macnaheeda ma ahan dadka mu'miniinta waxaa ugu iimaan daciifsan qofka qalbigiisa waxa weyn munkarka ka nibcaada laakiin gacanta aan ku suuli karin maaha saas saas ma ah waxay tahay macnaheeda maraatibu taqyiiri lmunkar munkarka berdelidiisa soo martabooyin ma laha oo saddex ah saddexda martabo kana u daciifsan wey laakiin qofkan iimaankiisu sida kale inuu qawi u yaha dhici karto laakiin u awoodi waayo inuu gacanta afka ku suuliyo marka waxaa la idhahdaa aladcafiyatu laa tastalzimu dacfa iimaankiisa daciifa maaha macnaheedu miaal halkan waxaa jooga oday jira siddeetan iyo shan iyo mid jira boqol iyo shan markaasaan kii siddeetan shan jiraan waxaan leenahay fulaanun asqaru min fulaan hebel hebel waa ka yari soo sax maa inuu ka yariya macnaheedama waxaanu la jeedna hebel waa cunug yah waa yaryahay miyaan ula jeedna loolama jeedo hebel hebel waa ka yar yahay saasoo kale weeye marka wadaalika adcafu liimaan macnaheeda waxa weeye maraatibta saddexdaa kanaa u daciifsan wey oo qofka qalbiga ka nibcaadoon gacantana ku suuri karin carabkana ka hadli karin iyo qofka gacanta ku suuriya ama afka ka hadli kara waxaa iimaanku xoog badan midka ay u suurto gashay oo suuriyey gacanta ku suuriya ama carab saas wey macnaheedu saas wey macnaheedu waxaa kaleeto muhiim ah mas'alo kaleeto culammadu ay baraarujiyaan oo ahlcilmigu halkaan oo kale oo waxay tahay shirku اlasqar kufru اakbar iyo kufru اlasqar nifaaqu اlasqar macnaheeda loolama jeedo haddii lagu idhaha shirku اlasqar shirkigii yaraa maaha ha u qaadan weligaa shirki yaru ma jiro shirkiga yar yarkaa iyo kufriga yarkaa zinada waa ka weyn waa ka dembi weyn oo qamra cabidda waa ka daran oo dhiigga muslimka waa ka daran yahy oo wax aadiya ma ah waa min kabaa'ir dunuub shirkiga yar laakiin xaa loola jeedaa shirkiga weyn uu ka yar yahay ha shirkiga kale marka loo fiiriyu ka yari fulanun asqaru min fulan odagaanu odagaas waa ka yarya laakiin odagaan ma yarya ha siddeetan iyo shanu mara ma yarya waa saas oo kale shirkiga asqarka marka lagu leeyahay shirkigaanu shirkigaasuu ka yar yahay wey oo qofka diintaba ka saaraya ee macnaheeda maaha waa dembiya sladaas ma muhim alxadiiث الkhaamis والaلaaثuun xadiiska soddon iyo shaneeya can abi hurayra abi hurayre ayuu muslim ka wariyey radia الlahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi salى الlahu عalيه wasalam laa taxaasaduu ha isxasdinina laa taxaasaduu maxaa loola jeedaa qofkiin qofka kale yuu xasdi wey dadka muslimiinta xasadkana horay ayaan u soo naqlinay imaam nawowi sharxiisa asagoo asna khazaali ka soo naqliyey saddex weeye xasan saddexdaba waa xaaraan saddex xadiidkaan ku soo sheegnay xadiidkaan marayna markaan sheegayna laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi xadiiskaasaan kusoo sheegnay marka saddex weeye inuu jeclaado horta xasad waxaa la yidhaahdaa qofku inuu jeclaado nimcada qofkan walaalkiisu haystay inay suusho taasaa la yidhahdaa xasan taasaa la yidhahdaa inay suusho inuu jeclaado taasaa la yidhahdaa saddexuu marka u qaybiyey khazaali inuu jeclaado inay isaga ka suusho asna kusoo wareegto nimcadii waa cilmi waa caafimaad waa caqli waa hanti waa owlaad waa xasad waana xaaraan labo inuu jeclaado asaga horta inay ka suusho yaysan asaga kusoo wareegin waa ka silitaa kii hore hale khabiisnimadiisa tusay asagu hadduusan barreebin muxuu uga qaada asaga tan saddexaad waxay ahayd ma jecla nimcadan qofka inay ka suusho laakiin wuxuu necab yahay inuu ka bato nimcada intuu haystoo kale inuu haystuu rabaa carruurta intuu haystoo kale leeyahay usan ka carruur badnaan maalka intuu haystoo kaleeto u haysto usan ka maal badnaan waxa weeyaan cilmiga intuu yaqaanoo kale uu yaqaano usan ka cilmi badnaan wa isna waa xaaraan maxaa yeelay nimcada ilaahay qaybintii alla qaybiyuu ku qanci laay qaybtii ilaahay qaybiyey ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatn fi lxayaati dunya qaybintii alluusanba ku qancin hal maada xasad maahna waa xalaal waana bannaanta qofkan khayraad ku aragtay waxaad ku aragtay cilmi uu alla uga baqayo waxaad ku aragtay maal uu alla ku caabudaya uga baqayo inaad jeclaato israa intoo kale haddii alla ku sii lahaa oo sidaan alla uga baqi lahay taas ajiraad bakeeleyda taas waa bannaanta laa xasada ilaa fitnatain waa kan yidhi nabigu sala allahu alay slm wax la majeersadoo la jeclaystaa ma jiraan ilaa laba maahna labaa bannaan qof ilaahay cilmi siiyey oo ilaahay uga baqayo oo dadka ku kala saarayo dadka barayo iyo qof maal alla siiyo habeen iyo maalin sadaqaynayo labadaas waa la jeclaysan karaa marka xasadka waa xaaraan laa taxaasaduu ha isxasdinina qof muslima ha jeclaysanin nimcada u haysta ilahay inuu ka qaado walaa tanaajashuu ha isfallisinina najashka waa fallisaadda beenbeenta ah fallisaadda beenbeenta ah ma ahan fallisaadda saxda ah beeca suuqa alaab la dhigay markaasaa la haye yaa yidhi anaa boqol idhi mid kale boqol iyo toban mid kale boqol iyo labatan taas waa sax waxbaa lagu kala gadan karaa laakiin fallisaad beenbeen oo waa maxay beenbeen qofaan asagu waxgarayna badeecada lacag ku dara xaaraan wey aduu waxgadan maydi waxaad qofaa yimid badeecadii la soo istaagay markaasuu yidhi boqol ha laga siiyo adaa meesha taagan markaasaad leedahay anaa boqol iyo labaatan ku qaadana mana ku qaadayd ee daalimaad saddex shayba waa dhici karta kan oo badeecada doonayaad ku dhibe waa sidaad badeeca qaaliya ha gato waxaa kaloo dhici karta mid kaanaad ama qaraabatiin ama saaxiibti isleedin xoogaa badeecada ha u gadan waa dhici karta wax xaaraan labadu waxaa dhici karta shaxaad doonaad waxaad leedahay markuu hadhow badeecadu gadantaa leedahay aniga kula gada ii dhiib waa xaaraan wax dhan waxa dhan waa fasaad badeeco aadan gadayn wax kuma dari karti xaaraan wey aa wax kuma dari karti laa tanaajashu ha isfallisinina walaa tabaaqadu ha isku caroonina waxaa xaaraan ah qof muslima qof muslima inuu u caroodo waxaa la rabaa dadka muslimiinta qof kastoo ka soo horbaxa qofka kaloo muslimka inuu ku farxo salaamo soo dhoweeyo walaa tadaabaruu dabada ha isku jeedinina ha kala jeesanina ha kala jeesanina oo waxaa la diidayaa qofku hebel inuu ka hor yimaadba ma jecla ma jecla waxa weeyaan hadday waxaa rabaa inay wejiga kala dadbayaan hadday xataa iska hor yimaadaan issalaami mayaan waa xaaraan waa xaaraan waana fasaad saddex maalmood ka badanna waa xaaraan hadday tahay xuduudu nafsi dan adduuna isku nacdi xaaraan wey waxaa masaladaas aad ugu fidnaysan gabdhaha laysla qabo aad ugu fidnaysan oon is arki karin qaarkood qaar qayr badan way jiraan oo inay ehel yihiin oo qaraabo yihiin oo isku xaq leeyihiin dareemaya marka xaaraan wey waxaa kaloo ku fidnaysan bacdu waxa wey wadaadada ka mid ah ku fidnaysan oo sida uu sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuc alfataawaha mujalladka sideed iyo labaatanaad ku sheego waxa weeyaan ilaahay in ugu dhowaanayo mooda wuxuu isleeyahay xal allaad u gargaaraydaa markaasuu ilahay darsiaan u nacay anugu albuqdu fi llaah uu leey albuqdu fi llaah uu leey waana albuqdu lishaydaan albuqdu lishaydaan wey marka xaaraan wey xaaraan wey ibnu rajab alxambelina asna jaamic culum xikamka halkaanu asna ku baraaruji marka dad badan ayagoo ay tahay waxa ay wax u jeclaanayaan adduunyo darteed waa isku jeclaadaan laakiin ilaahay dartiis in la isku jeclaado dadka waa dhiftaa sababtoo ah waa min awthaqi cura aliimaan ilaahay dartiisa in la isku jeclaado waa xargaha iimaanka xariga ugu adag wey xariga ugu adag ma garad laakiin in badan waxa weeyaan hawadooda ayay waxa weeyaan isku nacayaan markaasay haddana diin ka dhigayaan wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah markuu ka hadlay hijrada in la kala hijrooda ay sharciga tahay oo qofka bidcoolaha ah ee bidcadiisu ay xaqiiqada tahay xujadana laku quntoo mubtadica ah in laga hijroodo wey waa diin in laga hijroodo bal ijmaaca culammada gobolkood ku soo naqliya ilaahay dartiis loo nacoon weligiis lala hadlay ilaa uu ka so joogayo bidcada maxay tahay maxaa la saas loo yeelaa asaga cadaadis inuu dareemo oo iska daayo balaayada hadduusan iska daynaynna inuu cadaadis dareemo oo uu ka cabsado inuu faafiyo oo xoogaa joogsado oo dadka kale uusan fidnayn oo cudurkiisa ku faafo marka mubtadica qofka bidcadiisu xaqiiqada ay tahay ee waxa weeyaan shartiisaas dadka ku faafinaya qofkaas waa laga hijroona waa sharci laakiin bidcadu waa ina xaqiiqata maahan hawadaada ibnu rajab xambali waxa weeyaan wuxuu keenay qof dad inta waxa weeyaan masaa'il isku khilaafeen asagaa qaldanoo luusan masalada baxfigeedii ma baarin hadduu si dhaba u baari lahaa wuxuu ogaa lahaa inay xaqu yahay isaga garabkiisa qofka kale markaasu haddana leeyahay waa alla dartiis waxaan u nahay alla dartiis cibaaduba ka dhigaaba waana luusan yihi cibaaduna ka dhigaa soo ma jeedin shekhulislaam ibn taymiya kadalika sidaasoo kaleeto marka waxaa la rabaa hadday marka tahay hijrada iyo kala jeesashada ilaahay dartiis oo ay muxaqaq tahay waa cibaado taas laakiin shardi kale leeda iyadana uu ku sheegay majmuuc alfataawaha waxa uu mujalladka siddeed iyo labaatanaad oo waa maxay waa in maslaxada laga helayo iyo mafsadada ka imaan maslaxadu badanta ilaa hajrigan waa ciqaab ujeeddada la leeyahy waa in asaga inta ciriiri dareemo uu joog ka joogo sharta haddii kale uu awoodi waayo inuu faafiyo labadaas maslaxaa ku jirta laakiin maalan qofka ahlu sunnaha asagaaba iyagaaba meesha ku yahay albidca meeshan ku badanba albidcaba meesha ku badan haddaad tidhaa waa ka aamusaa adiga unbaa go'dooma wax maslaxa ka imaameen adaa ummadda ka dhex baa lakiin haddaad la hadlaya waxa dhici lahay dad badan inaad sunnada dareensiido markaasoo kaleeto xataa mubtadic laga hijrooba laakiin meesha ahlu sunnuhu ku badan yihiin ee qofkan marka laga hijroodo uu culays dareemayo ugu yaraan shartiisa uusan dadka ku faafi karin waxaa waajib ah in laga hijroodo in laga hijroodo marka masaladaas xaqeeda in la siiyo qofkuna uu akriyo waxa weyn wax ahlucilmigu ka yidhaahdeen waa muhiim oo dawaabideeda la siiyo oon hawo iyo waxa weeyaan nafjeclaysi aan laga dhigina waajiba walaa tabaaqadu ha isku cadhoonina walaa tadaabaru dabada ha isku jeedinina oo markaas aragtaan isalaami ha kala jeesanina walaa yabic yuusan gadanin bacdukum gabalkiin calaa bayci bacdin gobolka kale beeciisa tanna waa maxay waxa weeyaan qof badeecad uu gatay yaan laga gadan oo maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa beeciisa yaan laga gadan qofaa badeeco haystay muslima qofuu ka gatay qof kalaa muslimaha badeeco haysta wuxuu la hadlaa qofkii mushtarkaahayoo badeecada qaatay markaasuu leeyahy war ka laabo beec imisuu kaa siiyey toban doolar uga siiyey war anaa sagaalkaasina ord ka laabo markaasuu leey niyow beeci waa xoogaa isku qaadi waa iga celi meeshaana ila mid kula hadla xaaraan wey xaaraan wey ama wuxuu leeyahy imisu kaa siiyey toban aa suguntadii birimadiyaan kaa siina aniga toban uu leeyahy xaaraan wey qof muslima badeecadiisa uu gatay inaad qofkii ka gatay qalqaalido oo aad tidhaahdo ka laabo si aad adigu lacagta u hesho xaaraan wey sidaasoo kale mushtarigana waa lama badeecadaad adigu u baahanta qofaa gatay horta markaasaad kii badeecada lahayd lahadlay leedahay war ka laabo lacag ka badan anaan ku siinahay xaaraan wey qof muslima beeciisa yaan la gadan xataa sidaasoo kale waxaa la mid ah gorgortonka ad waa heshiiyeen markay heshiiyeen kadib aad tii markaasaa leedahay imisaad ku heshiideen intaas waar jooji beeca weli ana wax ku daraya xaaraan wey bay heshiiyeen ka leh maxaa yeelay waxay keenaydaa arrintaasu wixii laga digey oo ah in la isnibcaado qofkaan aad badeecadiisii ka dhacday amaad lacagtiisii ka dhacday ila waad dhacday badeecu gatay adaa ka shaqay in laga laabto sow nacayb imaamma nacaybku da wax sharcigu diiday in muslimiintu isnibcaadaan marka ilahay in looga cabsado wey walaa yabic yuusan gadanin bacdunkum gabalkiin calaa bayci bacdin wa kunuu noqda cibaadallah yaa cibaadallaahi addoommada ilaahayow ikhwaanan walaala noqdo almuslimuun qofka muslimkaa akhulmuslimiin qofka kaleoo muslimkaa waa walaalkiis laa yadlimhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu mana hoojiyo ma dulmiyo mana hoojiyo ma dulmiyo naftiisa macnaha ma dilo maalkiisana ma dhaco oo xaqdarro kuma qaato cirdigiisana kuma xadgudbo ma xanto oo ma wax kama sheego walaa yakhduluhu mana hoojiyo khudlaanka waxaa la idhahdaa qofkii walaalkaa ahaa oo dhibaato lagu hayo ood u gargaari karto inaad u gargaari diiddo saasaa la idhaha khudlaan maalan qof muslima walaalka halkaas cadow ku haysta waana awooddaa inaad u gargaarto waa u gargaari diidday waa dulmi xaqii walaaltinimadaad meel uga dhacay waa inaad u gargaartaa waa inaad u gargaartaa waxaa la midan fiiri qof muslimaha agtaada lagu xamala wuxuusan ahayna laga sheegaa waa mujrim waa tuug waa gaal waa bidcoole waa faasiq waa mujrim aa la leeyahy waana og tahay inuusan waxaas ahayn waa inaad tidhaahda bisa maa qulta waxaad sheegaydaa balaaye ah ee ilaahay ka cabsa waxaan aad sheegayda maahane waa inaad tidhaahda waa inaad u gargaartaa waxaadna ku gaaraydaa kelimadaas aad walaalkaa difaacday berri qiyaami wejigaaga in naarta looga difaaco nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay wasalam naarta in looga difaaco marka haddaadan yeelin agtii agtaada lagu xanto walaalkaa aad adigu dhe iska madaxa lalaad madaxa iska laalaadine ama waaba nacamlaynayba waxay leedahay adna yaan lagugu darin kaas daaqadaa lagala baxay mala yaan adiga lagu raacsiin ma u jeedaa waxa weya fulay bakiila haata walaa yakdibhu beenna uma sheego qofka muslimka qofka muslimka walaalkiisa inuu been u sheego maa been in la isku sheego maa qof kalna yuusan qof kale been u sheegin beenta saddex bisaa ka bannaan wax kaloo beenaho bannaano ma jirto xarbada gaala ku qabatay markaasay ku yidhahdeen nabtuus meesha muslimiinta dhaawacoodii yaalliin meesha oo ay ka degan yihiin been waa u sheegi kartaa waa lumi kartaa tusi maydid tan labaadna waa maxay tan labaadna waa maxay tan labaadna waxay tahay sulxiga markaa dadka la heshiisiina laba qof oo muslimiinta oo isku kacsan laba qof oo muslimiinta muslimiinta ah oo walaalahaa oo isku kacsan aad rabtaa inaad islaaxido midaa u tagta markaasaad waxaad leedahay war walaalka anaa arkay wuu ka xuma isku dhacin aaduu uga xuma wuxuu jeceliya islaaxin haddii ma waa ka xumay kuma dhihin adaa watee waa dhihi kartaa nabi maxamed aa laga haya sala allahu alay wasalam in lagu sheegi karo sulxiga been kii kalenta u tagtaad leedahay isagoo doobina afka uburka sii daynaa aad leedahay war adiga shaydaanku ku saaray ee walaalkaa wuxuu lahaa marya isku kaana geeyey waa ka xumahay isku dhici khalaas isku geey marka waa kuu bannaan laakiin islaaxaan wadaa aadna tidhahdo horta wallaahi aaduba u kululaaya laakiin bal istaji adugu adaaba isku sii daraya xaali hagaajida wax aad hagaajiday male isku sii didi ha isku sii dirin tan saddexaad waxa weeyaan zawjka iyo zawjadiisa ninka iyo zawjadiisa qofkii qofka kale xoogaa is yidhaahda arrintan wuu ka kacayaa habeenkaas waa ku deji karaa ha war arrintu saas maahana saasay ahayd laakiin qaacidada soomaaliga oo ah dumarka beenaa lagu soo xerogeliyaa runtana waa lagu dhaqaa xaaraan wey taas waana khiyaano iyo makr iyo been diinna ma qabto been mar kasta lagu dhaqana waxay keenaydaa in kalsooniduba dhimataba ma dad maalin kasta been isku- isku sheegaya ah, isku kalsoonaana waa inay gaaraan labada qof hebel been ii sheegma heblaay been ii sheegma waa inay gaaraan laakiin been afar iyo labaatan saac see la isku kalsoonaana waxaa laga hadlayaa xaalad taagan mar in lagu damiyo Ah, duu hadda xaaladan dareemo wuu kacaya caawo markaasay leedahay gabadhii been u sheegay le, war arrintu saas maa ama asagii wuxuu sida gabadhii qortay kuu gelay caawo haddaad si- arrintaa kugu ogaato markaasuu leeyahay maya saas maa khalaas amaa beenaa la ysku dhaqaa oo la ysku wadaa waxa weya waxaas diin maa reerna ku dhaqmi ma walaa yaxqiruhu qofka muslimkaa qofka kaloo muslimkaa ma xaqiro ma liido qof muslima walaalka inaad liido qabiilaad ku liide Ah, waxaad ku liiday dhaqaala daro waa gaajooyinaad ku liiday waa xaaraan wey waxaasoo dhan attaqwa alla ka cabsigu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam haahuna waa halkaan wa yushiiru nabigu wuxuu ishaarayay ilaa satri laabtiisa talaata maraatin saddex mar saddex maroo xabadkiisa ishaaru yidhi attaqwa haahuna attaqwa haahuna markaa dee taqwadu hadday qalbiga gashana maxaa soo baxaya xibnuhu inay hagaagaan waan soo marna hadday qalbigu hagaago alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu laakiin ma dhici karto taqwadii halkaan iiga jirta xibnahayguna waa faasid nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam bixasbi imri'in آه، إلى ثلاث مرار أمشى كقران ونسخة محققة لكن محققة هو سواء كان كل نسخة صحيح المسلم كوا ثلاث مرات نقصوا لكن نسخة أو خط يدا أو- أو كتاب كسر تحقيقي أي ثلاث مرار كقران كواحد في عن سيدة المسلم كقران لا حفظي سيدة سوي أو ثلاث مرات نسخة كبدن كودان كقران laakiin miraarina ku qoran nusqada khadiyada bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari balaayo an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkiis almuslima ay muslima qofka hadduu qof muslima walaalkiisa liido dembi kale hadduusan gelin shar waa haya qofkaas intaasaa shar ugu filan kullu lmuslimi qof kastoo muslin ah cala lmuslimin qofka kaloo muslimkaa xaraamun xaaraam ka yahay muslimow muslimka kale waa kaa xaaraan damuhu dhiiggiisaa kaa xaaraan inaad daadido wa maaluhu maalkiisaa kaa xaaraan inaad ku qaadato xaq darro wa cirduhu sharaftiisaa kaa xaaraan inaad wax ka sheegto rawaahu muslimaa wariyey wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina maxamed